أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkadda hornimo ugu doorka roon faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey howlgallo kala duwan oo ka dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamo ee dalka kenya ganacsatada magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhibaatooyin ay kala kulmaan kooxda aridada soomaaliya wasiirkii hore ee amniga kooxda aridada ayaa qiray in ay burbureen maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka eritreya kadib markii lagu xasuuqay weerarada mujaahidiinta wilaayada islaamiga hiiraan ayaa goob fagaaraha ku gubtay mamnuucaad kala duwan kuwaasi oo laga soo kala ururiyey degmooyinkii deegaano wilaayadaasi ka mid ah mid ka mid ah xildhibaanada kooxda ridada soomaaliya ayaa ku eedeeyey xasan murtad inuu lacago far badan ku bixiyo safarada uu ku tegayo dalka dibaddiisa wilaayada islaamiga baay ayaa kulan ay barbar socotay dowladdiina soo gebagabaysay nuqabada wilaayadaasi
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhdii hijiriguna ay tahay toddobiyo labaatanka bisha rajab kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka dowrnimo ugu dalka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey howlgallo kala duwan oo ka dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamo ee dalka kenya cabduqaadir maxamed rabbaani ayaa faahfaahinta warkan eegaya howlgalladan oo khasaare xooggan lagu soo gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa siyaabo kala duwan waxay oga dhaceen deegaano dhaca koonfurta soomaaliya iyo deegaanada dhaca xuduud beenaadyada u dhexeeya kenya iyo soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa weerar qarax ah waxa ay ku beegsadeen gaari ay la socdeen maleeshiyaadka baangaraafta kuwaas oo ka soo baxay saldhigga balidoogle ee shabeellada hoose ku yaala kuwaas oo ku sii jeeday inta u dhexaysa deegaano dhaca inta u dhexaysa wallaaweyn iyo afgooye si ay halkaas dhibaato ugu geystaan bulshada ku dhaqan deegaanadaas sida marar badan ay sameeyeen amaba looga bartay gaariga qaraxa lala egtay ayaa saarnaa tiro murtadiintaas baangaraafta ah waxaana gebi ahaanba gubtay gaariga cabdibilaha ah ee ay wateen murtadiintaas dhinaca kale wararka ka imaanaya xuduud beenaadka kenya iyo soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in uu halkaas ka dhacay weerar dhabagal ah oo loo dhigay maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta kuwaas oo ka soo baxay deegaanka kamboni ee dhaca xadbeenaadka weerarka kamiinka ah ayaa inta la xaqiijiyey waxaa lagu dhaawacay saddex askari oo ka tirsan murtadiintaas kamiinka loo dhigay isla xuduud beenaadka wararka ka imaanaya waxay tilmaamayaan in ciidamada mujaahidiintu ay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta oodow oo ah xero ku taalla xadbeenaadka waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan weerarada noocyada kala duwan isugu jira oo ay mujaahidiintu qaadeen saacadii aanu ka soo gudubnay waxa ay ku soo aadayaan xilli kufaarta iyo dabadhilifyada murtadiinta ee duulaan gaaleedka ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya ay la kulmayaan dhiigbax daran oo kaga imaanaya weerarada mujaahidiinta ganacsatada magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhibaatooyin ay kala kulmaan kooxda ridada soomaaliya sida uu ku waramayo cali aadan cabdulaahi caliyere shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ay kala kulmayaan kooxda ridada soomaaliya dhibaatada ugu badan waxaa hadda dareemaya ganacsatada yaryarka ah ee hareeraha wadooyinka ku iibiya badeecadaha kala duwan kuwaasoo dhibanyaal u noqday maleeshiyaadka ridada si gaar ah kuwa jawaasiista ah ee lagu soo daadiyey wadooyinka xamar iyagoo warbaahinta la hadlayay ayay ka sheekayeen heerka ay gaarsiisan tahay dhibaatada ay la kulmayaan qaarkood ayaana xusay in laga dhaco aqabka ay iibiyaan oo ay ugu talagaleen in maalinkaas kusoo dhacsadaan quudkooda arrinihi horta mararka qaar kuwa oo waxaa jira baskoolad wataan oo luuqyada ay ku jiraan dadka garaacaya annaga marka qofka waa laga sheekiyaad leeyahay alaabta laga shibana markay waa kaa shekin ay ku leeyihin alaabtan ay rabaan danno kale ay leeyihin malaha annaga waa ognahay marka ilaahay anaga qabtaan leenahay qof maskiin oo waxaan u soo shaqo tagay oo oo haddana lagu mashquulsan yahay waxaan qaarkood hadda annaga ma lin waa soo cadeen lagu soo qaadno alaabta waxaa laga soo qaadaa meesha suuqa bakaara dadkan oo dhar cad ka isku sheegaya qofka sirdoonka noocaas ma sirdoon waa inuu qofku wareystaa sidaa oo dadka hadda luuqyada la galayo oo garaacayo oo haweeney maalin garaacayo lama rabo waxaas oo hantidiis inuu dhaco ayaa u binaayo ilaahay uma binaayo biidn illaahi kariim ilaahay adankiis ayaga inay gacan bira ilaahay ku qabtaan rajaynaya qolada dharcadaa qabsanaysa waxay leeyihiin waxaan afartan xabbo aad wadad maa cid ku biilaysaa ilmo ku biilaysaa adoo aska isriixaysaa dharcada meelaha ku qabsan wuxuu ku leeyahay waxaa wareejinaysa waa beenta hormaal ugu leeyahay waxaan maxay tahay war adeer waxaa loo wareejiyaa borobolena iska jiro dhibaata iska jiro maleeshiyaadka murtadiinta qeybahooda kala duwan ayaa sii xoojiyey dhibaateynta shacabka muqdisho ku dhaqan qaylada ayaana meel walba ka soo yeerayso taasoo ka dhigan in xasan garguurta iyo kooxdiisa aysan badbaadinayn qof dhintay iyo mid nool intaba mahadsanid caliyare wasiirka hore ee amniga ee kooxda ardada soomaaliya ayaa aqriyay in ay burbureen maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka eritreya kadib markii ay ku xasuuqmeen weerarada mujaahidiinta yaasir maxmed ayaa si amaqaadaya murtad xasan xundubey oo ahaa wasiirkii hore ee amniga kooxda ridada ayaa waraysi uu bixiyey kaga hadlay fashilka siyaasadeed iyo midka amni ee madaxa kooxda ridada soomaaliya wasiirkii hore ee amniga ridada murtad xundubey ayaa soo hadalqaaday fashilka ku habsaday duulaanka ashadala dirarhka ah ee saliibiyiinta iyo maleeshiyaadka murtadiintu kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga wuxuu sheegay in colkaasi ashaadala dirarhka ah ee jabay uu ahaa mid lagu degdegay oo si qar iska tuurnimo ah ay ku soo gashay kooxda ridada jabkii iyo halaagii ka dhacayna ay taariikhdu diiwaangelisay arrinta ku saabsan ciidamada ciidamadana dee wixii ka dhacay ciidamada wixii ka dhacay ee ugu dambaysay hadda tii jubbaland waana u imaan doona saa sheegtay iyo bilowgii hore oo si kala daada ayaa lagu galay dagaal aan aada loo qorshayn oo ku bilowday qaab isdaatraacis camala lagu galay qorshe iyo siyaasad iyo caqiido iyo dhaqaale loogu talagalo waqti qaatay ma ahayn tiina kuma dhammaan hadda siday ku dhammaanta si annagana farxad gelinaysa ma ahayn kaladaadka ciidanka galay waana danqinaysaa sida wax u dhaceen murtad xasan xundubey ayaa dhanka kale ka warbixiyey burburka ku yimid maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu soo tababaray eritreya wuxuu tilmaamay in maleeshiyaadkaasi ay dalka soo galeen xilli ay shaki ka qabeen hoggaanka ugu sarreeya ee murtadiinta dagaal adagna uu socday qaar ayuu sheegay in ay firxadeen inta aysan goobaha dagaalka gaarin halka kuwa qaarna uu tilmaamay inay ku burbureen furimaha dagaalka inkastoo xogta annaga naga soo gaaraysa oo ciidamadaasi iyagoo shakiga qabay waddanka yimaadeen wax badan oo kamida habdhaqankii kama helin madaxdoodii qaar kamid oo badan kuma kalsoonayn waxaan ka warqabnaa inay kala yaaceen kuwii xataa aaday oo maamul goboleeda aaday ama jubbaland ama koonfur galbeed ama meeshay doonaan ama maxaa la dhahaa puntland kuwa aan sistamka aan ku dhex jirin oo meelay aadeen aan la ogeyn cabsi badan ay leedahay marka ciidankaasi markaan ka wareystay anuu dad aqoon u leh ciidanka ah oo xog iga siiyeen waxa waaye waxyaabaha qaar xataa inaan sheego waa ka xishoonaa oo ciidankaas la iga sheegay runtii waayo dadkaas ma rabo inaan aada waxaan u niyadjabiyo ma rabo labadii sano ee lasoo dhaafay waxaa koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ka dhacay weeraro cagmarin ah oo si ba-an loogu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta
mahadsanid yaasir wilaayada islaamiga hiiraan ayaa goob fagaaraha ku gubtay mamnuucad kala duwan kuwaasi oo laga soo kala ururiyey degmooyin iyo deegaan ka mid ah wilaayadaasi walaalka xaseen macrafaad ayaa warbixinta warkan inoo haya fagaaro weyn oo ku yaala degmada boqa qable ayaa lagu gubay waxyaabo kala duwan oo iskugu jira wax dhacay iyo mamnuucaad kale oo qayb ka bada waxyaabihii lagu mamnuucay xamladii irshaadul umma ilaa sabiili irshaad waxayna lajno iskugu jirta culimo odayaal iyo dhallinyaro wilaayada u xil saartay wejigii labaad ee xamlada ayaa degmooyinkii deegaanada ka soo arooriyey waxyaabaha kala duwan oo dhibaato ku ahaa bulshada mid ka mid a lajnadii wilaayada u xil saartay tanfiidka xamlada ayaa fagaaraha boqa qable ka warbixi waxyaabaha ay ka soo aruuriyeen degmooyinka deegaanada wilaayada hiiraan ee fagaaraha boqa qable lagu gubay insha allahu tacaala waxaan ka warbixinaynaa xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ee ka socota wilaayada feeskeedii labaad jamaadul awal afar labaatankeedii ay waxay ka bilaabatay wilaayada guud ahaan wakhaasatan waxaa laga soo bilaabay boqwasar ceeldheer ceel cali minluuq jeelow ilaa dabayoodle oo dhanka jiinka ah boqa qable mukayle ceelwarre buurweyn raso iyo show deegaanada ceelow guud ahaan wilaayada waxaa weeyaan meelaan la gaarin ma lahan moobeelada waaweyn ee shaashada ummadda fasahaadiyey moobeelada kaamirada leh waxaa laga soo qabtay xamlada qaybteedii labaad saddex boqol sagaashan iyo toddoba moobeel waxyaabaha lala dagaalamo waxaa ka mid ah alaabta aad u jeediin hortiina taallo oo dhacday oo faraha badan oo iskugu jirto wax kasta oo bini'aadanka isticmaalo sidoo kale waxaa goobta ka hadlay odayaasha dhaqanka wilaayadda hiiraan iyagoona wilaayadda kaga mahadceliyey juhdiga ay gelinaysa badqabka bulshada wilaayada waxaad arkaysaan oo horteenna yeello oo walaayada muxaafadaadkada kala duwan laga soo aruuriyey waa waxaan cunaynay waxaan cabbaynay waxaan ku libisanaynay waxaan ismaranaynay intaas ayay ka kooban yihiin cudurra aan la aqooni jirin inta annaga cadicimrigan uu jira aan jiri jirin ay ka mid tahay karestarool ay ka mid yihiin waxa la yidhaahdo xasaasiyad waxaa la yidhaahdaa gaas sokor dhiidkar waxaad halkaa lagu soo koobi karin waxaa horteenna ka muuqda waa alaab qashin ah oo dhacday dadkuna waa iska isticmaalayaan waxaa ka ganacsanaya dad maaragtay ah ganacsato sheeganaya waxaan leeyahay dadku waa muslimiinta ah ee wax soo gadanaya ee ganacsiga samaynaya ee bagaashka gadanaya inay u fiirsadaan waxyaabaha ay soo gadanayaan u dirsadaan dad wax qori yaqaana waxna akhrin yaqaana waxaan leeyahay walaalaha ee u dhabar adeygay in ay muslimiinta ka badbaadiyaan waxaan dhacay waxaan maaragtay horteenna galabta soo tobay ilaahay subxaana wa tacaala ajri xasanaad ha ka siiyo waxaanu leenahay waa idinku mahadcelinaynaa haddii aanu nahay dadka deegaanka waa soo dhowaynaynaa waan ku faraxsannahay inay hay-addu shaqadan qabato waajibkii ilaahi subxaana wa tacaala u egmaday ayay qabatay aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay ma aragtay ummadda muslimiinta waxaan ugu digaynaa in waxaanoo kale ay iska ilaaliyaan oo ay guryahooda keensan wilaayadda hiiraan ayaa safka hore kaga jirtay hirgelinta xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad iyadoona xamladaas ay si weyn u soo dhoweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada wilaayadda hiiraan mahadsanid casaam mid ka mid ah xildhibaanada kooxda hirdada soomaaliya ayaa ku eedeeyey in xasan gurguurte uu lacago fara badan ku bixiyo safarada uu ku tagayo dalka dibaddiisa cabdiqani maxamed ayaa tafaasiisha warkan haya murtad daahir aamin jeeso oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa sheegay in ku dhowaad boqol kun oo dollar uu xasan sheekh ku seexanayay halkii habeen hotel uu ka deganaa dalka switzerland oo uu dhowaan booqasho ku tagay wuxuu sheegay murtad daahir aamin jeesow in nasiib darro ay tahay inay dhaqaalo la-aan yihiin maleeshiyaadka riddada xasan garguurtana uu halkii habeen lacag ku dhow boqol kun oo dollar ku jiifto hotel ku yaala mid ka mid ah dalalka reer yurub safarkii hadda ugu dambeeyay switzerland hoteelada anigoo muddo badana aan yurub waa kala aqaana aan joogay hoteelka isku dagay habeenkii siddeetan iyo kow kun oo dollar
exactly calaa qof calaa qof habeenkii mise inta la calaa habeen qof hotel kalaa la dejiyey sida liigu yiri dad la socday ay ii soo sheegay aniga isaga kii la dejiyaan ka hadlaa kan kalena de ma ka liito isaga ruuxiis hoteelada five starka ayaa la dejiyey war askarigeenna oo annaga ciidanka ammaankeenna sugayo ee maanta meeshaan nabadda aan ku naanaalanayna sabab u ah boqol iyo sagaashan dollar u qaataa madaxweyneheennana habeenkii boqol kunaas hotel ku jiifana walaalow qof damiir leh miyaanan arrintaas ka hadlayn meeqaa askari oo mi laba boqol haddii loo siiyo habeenkii lacagtaas meeqaa askari oon leenahay oo ku bixi karto ku filaan karto oo ilmahooda diifka iyo iyo iyo rafaadkii iyo bahalkii ay haysataa arrintan ayaa imaanaysa xilli dhowaanahan ay isa soo tarayeen dhulboobka uu wado xasan garguurte iyadoona horey mucaaradka uga eedeeyeen in lacagaha dhulalka la boobay lagu iibiyo ay ku dhacaan qasnadaha xasan garguurte taasoo isaga iyo qoyskiisa ay ku takrifalaan mahadsanid cabdiqani ugu dambayntii wilaayada islaamiga baay ayaa kulan ay barbar socotay dowladdiini ah u soo gebagabaysay nuqabada wilaayadaasi aynoo sii ambaqaado walaalka xasan cabdiraxmaan aba xasaan wilaayada islaamiga ee baay waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey laga dareemayay sarawqaadka dowraadka sharciga ah kuwaas oo qabaa'ilada lagu siinayo dowraad sharci ah oo wax badan ay ka faa'iidaysteen dhowaan munaasabad ka dhacday degmada buulafullay waxaa lagu soo gebagabeeyey dowro muddo toban maalina u socotay dhammaan nabadoonnada iyo waxgaradka qabaa'ilada muslimiinta ee dega wilaayada kuwaasoo wilaayada ay ka kala keentay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islamarkaana ka faa'iidaystay dowro sharci ah oo wilaayada ay u soo qabanqaabisay duruusta lagu qaadanayo dowradan waxaa bixinaya culummo kala duwan oo wilaayada ay meelo kala duwan ka keentay mas-uulka ugu sarreeya golaha dhaqanka wilaayaadka islaamiga iyo suldaanka guud ee beesha harin oo iyagana munaasabadda ka hadlay ayaa kelimaad kala duwan oo dardaaran u badan goobta ka jeediyey arintaas halan fikiro lan walbisa odaynama maskaxa odayeed ha ka fikiro hima caaliyana la kooyoy gaaladan in wadanka lagu qabado karo laisku dhici karoon iska abuuroy intaasa marka yaa ka ta'kiidiya kelmaday doogin doo dhammaado ma eh insha allahu tacaala fajazaakum allahu khayr tan oo nabigan salawatu llahi wasalaamu calayhi lahaa bahay tihiin man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allahu lahu bihi dariiqan ila aljanna markaytan tan allankii ontay raadiy cilmiga raadiy marka ilahi subxaana watacaala raadintaas us raadihay sababtiya ma ilaahay insi helay infuusaayay tusiyey wadada ontay markan jannada injiid jazaakum allahu khayran qaar ka mid a nabadoonnadii dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa soo bandhigay qaybo ka mid a duruusta ay qaateen iyagoona aad ugu faraxsanaa duruustan ay qaateen islamarkaana ka turjumaysay habdhaqanka laga rabo qofka hoggaanka u ah qabaa'il muslim ah ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها؟
وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم آه، كم أصل الدين وقاعدته أمران الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولك الله مباري لينتهين كهرايا أو كهرايا أقوام قوم قوميالا يفتخرون كفانت ما ينبي هباي آويالشو آبتيدي أو ويالشو كفانت ما ينخير هبالك دلني الله فولا ندير كدلني لفو كذا يكدلني لفو ماموس ينوعيدا سليك دلني الذين آبيالك سو ماتوا ليذن إنما إن كلمة هم يوم يبقى هذا فحم جهنم جهنم الحلية ugu dambeyn waxaa dowladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamse abujacfar isagoona waaliga la dardaarmay nabadoonnada dowladda loo soo xiray maylanin ku baahin yaa ani raayada jihaadkan cayniga ah oo ilaahayni caynini ka kawaale al-shabaab iyo xarakatu shabaab caynini ka kawaal shabaab mani waajibin ilaahayani farad wali jihaad jihaadkaasi una una raayadiskaan calinsha inuu una gaan insha allahu tacaala may fadaane dowradan salsalow socotubo aninagata dowradii madaciifadii mafaahiimta iyo aragtada madaciifadii in ilaahaynan kawaalo jazaakum allahu khayran waxaa dowradan ka horeysay dowro kale oo horay wilaayada ay u qabatay dhammaan salaadiinta guud ee qabaa'ilada muslimiinta ee dega wilaayada kuwaasoo iyagana qaatay dowraad sharci ah waxaa sidoo kale jiray kulamo u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada iyo hoggaanka dhaqanka qabaa'ilada muslimiinta ee dega wilaayada kuwaas oo looga hadlayey sidii la isaga dulqaadi lahaa cadowga horarka ah ee ku sugan qeybo ka mid a wilaayada waad mahadsantahay walaalka waa xasaan walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga landalus xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horraysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu